تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa sida qof ama laba qof oo isku tagtay ay u asaasi karaan sharikad malabka soo saarta faa'iidada ay ka samayn karaan inta qarash ah ee marka horeba ay ku bilaabi karaan sharikaddooda waxaana soo gudbin doonnaa tajrubada laba wiil oo dhallinyaro ah oo aasaasatay sharikad malabka soo saarta oo ay ka hirgeliyeen deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale قدرة البار بكوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag sidaan horay barnaamijyo badan ugu soo sheegnay malabku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha waayadan dambe ay dhaqaalaha ka sameeyaan dhallinyarada soomaaliyeed si keli keli iyo wadarba maadaama uu yahay ganacsi bilowgiisaba dhaqaale kooban lagu bilaabi karo wakhti koobanna lacag looga heli karo amaba lacagtiisa looga soo celin karo haddii lagu aadiyo xilliyada barwaaqada ah ee shinnidu ay haysato daaqa wacan xasan ibraahim cabdiraxmaan iyo saaxiibkiisa ayaa beer shinnida lagu xanaaneeyo ka hirgeliyey deegaanka allaqabe ee hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana xasan kala sheekaystay sida ay marka horeba ku bilaabeen mashruucoodan malab soo saaridda iyo halka ay hadda waxmarinayaan waxa ay ka faa'iideen mustaqbalka waxa ay rajaynayaan si haddaba xasan uu dhallinyarada soomaaliyeed ula wadaago khibraddiisan ayaan ku booqannay beertiisa deegaanka allaqabe ee dhacaduleedka magaalada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee bay magacay xasan ibraahim cabdiraxmaan yaleere deegaankay allaqabo may baxnaaneeyay shineeda aasaaska shineeda mayba haytay kowti shag abur yaraxayti haddana ilaahay marshiyaha sii korti hore an sii dareerti
marka meeqaa sanduuqaad ku bilowdeen marka hore sideese isku hesheen bal maybaa ku bilawnay toman sanduuq yaa ku bilawni marka dambe ilaahay marshiyaha afartan yaa macarneeda yaa diirni afartan sanduuq ku bacda haddana labaatan iyo saddex yaa ka sii darni lixdan agati
marka lacagtii oo kow lagu bilaabay tobanka sanduuq imisay ahayd
kun iyo lix boqol dolarse lix boqol base liska darsadii mayba niskasheenay degmada labaatan jirow yana niskasheeni markaasku dib ilaahay marshaa shineediya la aruuri haa lama qof yahayni alaa qof ada siyeed boqol dolar yaliska dari kun iyo li boqol yalaka asaasi markaasku dib haddana wal sii kordhi soddon afartan santuuga laka dhiki mada kow mayba ka aasaasnay aasaaska kow lacagda la aruuriyay labaatan jaro hayti marda damba deegaanka alagaba yal- koyni milalka aas-aase marka xasanow ee, sanaadiiqdan oo hadda shinida ku jirta oo aan la joogno beertaada sanduuqyadan ma adinkaa samaystay mise waa kuwii dibadda laga soo iibin jiray santuugyada kuwii didab- oo dibadiya ka koyan yo kortoon inga koyan ani gacantay ka suube ana an is dhiirigeli ani suubsada ilaahay marshiyaha maarinjijo iyo hirhirintiyo musbaaradiyo ee fiiliteejo ani hay marka calaa sanduuq ee, imisaad ee, kusoo iibsateen ee, dibadda alaa santuug toddobaatan doolar ama siyeetan indhaha inta yaa ka iibsanaya ku gadane santuugada eh, maybu ahaa orijinaalo orijinaal yaa ka iibsani oo iyo oo ma arna kortoominka jarano rabdha rabdha iyo inis kor saarinyan hal dabagadiyo halkii santuug hal dabaga lahay hal dabaga lahay inta kale maybu ahaa eh, guri guri i dabag iniska dhaxa jiraan ad markaad soo iibsanayseen sanaadiiqda waxyaabo kale oo ay wateen oo dheeraad ah maa jiray mise sanduuqyo besi ahay marka hore mama santuugo bes elehan dheerar kale ma la jaran may aqal kale ma la jaran oo walayo ma arna galab show isku koylahay ma alkuraaso ee ma arna suumanka ee, galabka biro afka laka saaraw inta lehay ma galab kale ma la jaran waxaa kuraaso nu goona hangadane santuugadaas i biro layla kooya marka qofka markuu soo iibsado sanaadiiqdaas iyo qalabkooda isku xirxirto kadib muxuu u baahan yahay haddana inuu soo iibsado kurse iyo musmaar iyo rinja yoo hagadada rinjiga mayba fa'iide eliyaa ee, mandharka amba roobka amba iriida difaaca iyo santuuga lang maraya fa'iidada usuleyi taas way Ee, roobka walba kasee iriida markase inkureebe iriida mayba aan ku reebay santuugan ee, koola-aani iyo lakasii daree rinjiga i koola-aani liska daree difaac marka iriidan santuugan jirshay madeerasa namankaga difaaca yaa guboob way koola-aanadaas iyo oyo liska dhex dare iriidaas marka santuugaas ka badbaaday macal shiniidiis
xasanow marka markii ugu horreysay oo aad ee, san- sanaadiiqda keensateen shinida halkeed ka hesheen maadaama ay faaruq ahaayeen haddii ay faaruq haayeen shinida mayba ka sheegnay anta ku safari deegaanka la eraw boqol garswiniseedi meela ma arna labaatan maalmood yah ka aruuri aniha aruuri markaas ku bacda meela adana sidulgaadihanka kiray alqabasheeni ka bacda ku damba ilaahay marshiyaha marka anan baxaayi haddana baydhowa ma arna iya ka rorodi jinaal yah ka aruuri dhoobay ah muddo lama bilood yaa meelo macarnayaha roogi ka bacda haddana madaasaha rori ee mayba sheenay dudume ida meela eraa sheeni ka bacda si- oo muddo oo afar bilood iyo dudume idaha la degnaade ha koryaay marka shiniida meelaainka korti ka bacda yaa ilaahay marsha shiniidi may oo galay gaaja gaaji oo gali mar ilaahay marsha saydheelow ee iyo adable meelowan sasaani ee abaara ii gali raashin qaable shiniidi untodiya ma arnay wala kugu waay ha ku guuri moolmada koy ashiniidi ma arnay lama bilood ku bacda ra- ma arnay sida ayin heli noolati ma arnayda fa'iido weyn yaa laka heli hadafkii una lahayni yaa ma arnay nin sii bilaawday marka intii unu indeerna ee, hadafka ee, xasanow dhaqidda shinida ma wax sahlan ma tahay oo lagu- laga shaqaysan karo shineeda mayba waxa ee, horta kow mayba ku faylataa lanka xanaanayow iniyo ma arnayda ee, uso koorsahanka baha yewa ma arnay kowta aas-aaska jaranjarada kow lanka shineeda aduuda amboonay dhagaalayfadaw ini maalin lahaado dugsishe ha ku baho ha ka galan jibiyo kow hor marka adaa eh, habarati marka hore miyaa dugs aan hirooy ilaahay marshiya meelo eraw ee, qornjooley aan dhaxayta gaawrow eraayaan iyo muddo sida bilood ibar iyo ma arneeda kitaabka hay maalin walhay baraay markii aan shinnidaas habarid ka bacdi iyo santuugada la insheeni santuugada ma arnaya hirhiridi markaas ka bacdi shin abuur oo ma arneeda raadis nagadi ka bacdi shinnida markii aan sheeni Eh, marka haddii aad walayaabo qaar aad fahmi waayt marka maalinkaa warsaas may aniba lang isku filanga nagdid gawlkarog baba jaamacadii hakabahi ilaahe marshiyaha wal ana ma arna oo duwinba ma jarnaba dhor sida qof amba shan qof yahayni oo kitaabtaasi islahayni muddadaas sida bilood iyo bar una habaradaani may beesmalna siiyaan barashada shinniyada lay un dul qaadadaani ma arnayda la'ag malna siiyaan raashinna raashinkan ee ma arnayda goolulaana ee ma arnayda kaarkaana intaas unba ma arnayda unarleyu Ee, marka ay xasanow marka haddii oo shaqooyinka kale loo shaqooyinka kale aada soo qabatay shinida marka la isbarbar dhigo yaa sahlan mayba sahlana shaqooyinka oo meelo lanka bahaw oo ma arna ada adag wediyaaso meelo ma arna u baryaaso kashakashag badan ada an dhaha maraasa wayba kufay badana tanga kufay badan shineeda ya kufay badan marka xasanow maalintii ugu horreysay ee aada lacagta uruuriseen oo aada maalgelinta bilowdeen ilaa markii oo aada shinida soo uruurisay iyo markay lacagta inay shinida wax soo saarto markay bilowday meeqaa u dhexaysay bilah mayba an dhaxaytay eh, saddex bilood yo an dhaxaytay aas-aaskii kow an ha aruuriyay i anti an markaasi ma arnayda kuusmaasha i ka dhax jari walwaayowshe saddex bilood bila afaraad maybu ahaa qarshahayingnagdi marka ee qarashka ugu horreeyey ay soo celisay imisu ahay qarashka an ka horey maybahaayey ma arnayda lama jirgaan iyo lama ag saddex leh lama saddex leh yaa ian ka horeyti ma oo kowti
marka markaas ee, ma halkaanaad degneedeen deegaankan miya deegaankii allaqaba deganaaya markaas oo malabkaasi mayba lacagdiis waqtigaas mayba xaytay konton iyo shan doolar lixdan meelo aan dhadhaxay adan warba sidii qaarqaar waqtiyaalka birsho lihdan iyo shangahay Eh, malabkaas saasa lan gadaay saasa lan iibsadaay mayba naqdeen toban iyo afar
marka haddii meesha ugu hooseysa aan ka soo qaadno oo min lixdan dollar ah imisey isku noqdeen oo mayba nagatay haddii oo lacagdii malabkii la gaday la aruuri lacagdii mayba nagatay siyeed boqol iyo afartan doolar maasha allah marka kala bar lacagtii lagu asaasay isla waxaa hesheen markii ugu horreysaba
lacagdii kow una ka aruurini ee, saddex bilood bacdishe waa baqaar ilaahay marshiyaha kalabar iyo ma arnayahanin goti marka xasanow malabka inteed u iibgeysaanoo ma deegaankana laidinkugu imaanayaa mise idinkaa qaado oo magaalooyinka geeyo may bajiyaanay malabkaas oo marmar aniba la safari jari ee, labaatan jirow yali ku gadaay marmarna ilaahay marshiyaa nambaro iyo teleefonba laha oo weri jari fadhagayba la inka kooy jari meeleba ka iibsadaay ku gadadaay marka marabka saasa halshihaay meeli marka aad keenka dheerayta adijeytii baydhowle miya amili anka dheer ee, baydhabo ee labaatan jarow saleexayti deegaankayla anka horeyti higbakool maya hormalo mandir malabka ee, waxaan la soconaa in ee, degmada ugu fiican ama ugu malabka badan ay tahay ee, tiyaglow degmada labaad ee xigtana waxaa la sheegay inay tahay ee, labaatan jirow Ee, xiriirka ka dhexeeya ee, labadan dhul ee, ma noo sharxi kartaa Ah, marka eh, de- oo, tijeeglow iyo labaatan jarow an dhaxayta geedo malabka laha ka saarow dhinyaalka so dhoobaysay amba dooy an dhahoyta malabkaas malka helaw malabkan boqoolkan eh, deegaankan labaatan jarow soo neshay yaa tijeeglow amba boqool kan ay mayb waxa geedadka malabka ha saarayaan dhuulkaba geedad oo fiican iyo ka rooga shineed haddii meelo lijeebo meelo soo dhoobaysa iyo d- dooy iyo walha ka aruuriye tayadiya iyo malabshe mayba zaa'idlaha boqol iyo bay shalgaadsho wadamooyinkaas mayba wax malab fiican ala ka hela Ee, dhirta hadda ee, halkan ku taala beertaada m- nooc- noocyada dhirartan ee, bal noo sharax bal dharta meelaha ka taala hadda beerta ana degana ee, mayba waha beelal iyo abag tijeeg gorgor ee, ideed inta aan dhaxayd geedad yaroo jarayaan maarna waqtiga hiliga ururiga iyo maarna hiliga ah, barwaaqada jarta oo shineedi haddana dadyana tayka weeldhadaw si raasowka ee kobleega sarfiidka ee daaraga ina ka dhex jiraan geedad weyno yoon malab ah oo ilaahay marshiyaaha ee gebishi dhumba lakas sii dherigow oo beelalka iyo tijeega iyo ideedi iyo gorgorta iyo ee andhaxayta goloolka iyo abaga geedogaasa ma arnayda shinida meela taala meel waay antaas dhammalaba ku qaadaas antan kale ana sheegay oo beerta dhinigshaena koobleega ee koobgalka ee maarnayda ee daaraga antaasna mayba ka suubiyaase raashinshe boqoradaas haddii ee maarna guunsi iyo wala anka suubiyaase taliiskaasi haddii isu guunsidaasi wala is istimaal dad oo dhalshay amba taydis zaa'ida naagadaas ee marka xasanow ma weligiin halkaanaad fadhidaan mise meel kala tagtaan shinad walqaade waqti gaar maybu aha ee sanadka gu haddii la deera banka banaanka duurka buuroleega la jeeye wal guuriye waqti dambe hiliga mar markiya duurka la jeey kow mayba aan fiideeye soorang dhuje tijeeg aas-aaska hogooda mandharka socda qiibtaasa ma arneeda yaqaadaas raashinka kaylaas lanka dhagaalehayona elaaha marsha dakhli weyn ya ya ku hele mar haddana haddii malabkaas hagohka bacdishe haddana ee, duurka lay sii taala mayba hagoheye ideed fardheer geedle eran ideed fardheer haddana madiya malabshe adama arneeda kumaalat bacdishe haddana ee, maybu aha ideed ger ya jart ideed fardheer iyo ideed fargaab yashalingeedo haddana ideed fargaabo kabacda abagu abag iyo mayba waxa ee kobagor yaaska hiran geedadkaas haddana hob ha dhamaadan wal ansaaniya beerta la saaniya haddana dhuulka beelalka leelas sheena wal harore beela la sheena haddana beela ansii fiidee ilaa saddex bilood ilaa mandharha ka dhiyaw beelalkaas usuba naqnaqshidis ya badan haddana geedadkaas amaarnaya raashinku helaas haddana beela ka fiid gaadaas kabacda sanadka haddana haddii hadhii mayba helaase haddana gorgor iyo fiidaas kabacda buru ilaa haddana misgelay ka karaaso barbalaka diiraw fiidlay haysidaas
marka haddii ee, xasanow ay aaran tahay oo barwaaqo tahay oo gugii iyo daayirtii ee, si fiican u da-aan sanadkaas oo kale ama intuu intay daaq haysato ee, bishii oo kale imisaa ayaa malab laga lisi karaa
bili mayba lamaalo kore haddii daaq fayla haysat malabka usuba mayba waxa geed haddii usu feeda malabka laka aruuri waqti la siiya jaanis oo malabkaas ka karaw usu obuhu malabkaas mayba waha may maalo waqti lii malabka eh, ma arneeda wal kariya malab eeran hayne dhineji ma arneeda sikala haneenda dhammaana walk- walka dhowre malbew malabkaasi mudilanka samashineeda haddii maarna tuman maalmood ama tuman iyo eh, saddex maalmood meelanka dambayta todoba ber ama liber waa anka yar malabka markay aruuriyaas tuman ilaa maalmood an horeyd malabkaas madi la aruuri kabacda mudi la sii hatan lama isbu oo kale malabkaas la kariya markii aad malabkaas kara ada ogaata kabacda ilaahay marshiyaha iyo lamaale marka ma qalabkii lagu tijaabinaya ma haysatiin malabka inuu bislaaday oo kale
malabka madii u sakar ee, kan laka ogaado may taasay ee, ilaalmada iyoonay aragtinyada lee aha usuba mugduba liya lama isbu kabacda walmaale marka mardii usakarsabus eeran ay suba malab aan hayna kaasayna maybu ahaa ee, walka ilaaliya lama isbu wa an qobadaas kabacda shinidaba karyaas malabka yaba margiya malabka ka shibta oo ma arnayda jawaanshe amba hurishe haruntuguda ma meel ada ka fogayta hal ada roogdo ba shanqarshe ka dareemas aa guhishe guhasheenas gugas haddii ashaanta mudilasiya antiisu ka bislaado malabkaas oo bakaro ma arnayda ee, usuuba adeeg sheena markaas kadib yala maale Ee, haddii marka xilli barwaaqe ee ta- ee, xasanow halkii santuuq oo kale safayligee usuu barwaaqin jarta megaliter ee, oo malab ee, ama meega saddexre lakumaal kor halkii santuug oo dabaq e maybuu aha santuuga horta lamo guri hoose guri oo dabagaa shalciye dabagaas haddii use ma arnadaye malabka shabta og tumanka kabrood amba tuman i kow iyo ka malaboyta saddex caag saddex lelaka maale hoobus lama dabag eye hal jirgaangu yala ka hele weli guri hoose hoobadan degda malab oo dheerad kaleed e ya ka helaas ku badan marka kan guriga hoose shiniidalana dhoore ama antii adag kabrayo hagaada boqoradaas waldeeri lahayd ama taliskii waldeeri fadiyala ka dhoore walka ilaaliya oo dabagan kore layla maalade hanasna maybuaha oo taliskaas difa ashay ya lan dhoore malab haddii iska jara lankaasa laka ilaaliya warka saas sanadkii xasan oo kuugu barwaaqada badnaa oo lacagaha ugu badan aad shinida ka samaysay sanad ku ah sanadkii beesada inka badan anaka suubi malable horta maarneeda yaha ka saaran malabka lacagdiis ilaaha marshiyaha usuba rabdhadiis manaska totoosiyaana jirgaaman todoba jirgaan siyeed jirgaan meelaha iyo malab ay ku saaran malabkaas todoba jirgaan iyo meelo e hooba lagada lacagdiis maybuaha lama kun iyo todoba boqol marka lacagtii lagu aas-aasay waa horaa tashan soo maa haa taas wa waa dheer waa dheer ama dheer yalaka hele hadda maybu ahaa alxamdulilah faa'iide i yalaka raajahay insha allah kolob ilaahay barkaay faa'iide layume inta ti garashkii kowli maalgeli waa dheeraa xasaartay marka
marka waana xasanow meeqasin hadii lagarooga waqtigi la aas-aasay waqtiga la aas-aasi ayaba waqti ma arneda sida biyaaja oo kale safar geshisha lahay qaar hadee sida lamasina imeelowa taale qaar mayba taale sida sinasay qaarna halsin imeelo ama haytiaga ha saasa shishalete
shaqooyin kale oo aad horhan ka shaqayti jarana nin shee korte may shaqooyin amanki anaha barbaari ma arneeda walqobasho nagdi wal geel imeelo wal ma arneeda marankii hor wal hadda daaji jari ilaa haddii aan habarbaari hadhugoowi bahalan lay shaqadiya isqubane shinadan tan lay ma arneed wal ka sheega kor dhinyaalka kale maybu aha shaqooyin kale inta ka hor ee wal howle jar ama ushima geel iyo walamaal hadda daajiridanas iyo wal nafleba ma aha
xasanow hadda shinidu dhagaw jee ad hadda beese koo kubaa hayte dada beese kasii hayta mise ada lay dhagda hayto lan hadda qarash adag siyaas mile may may shinida hadda ana lay dhagdo aan lay hanaanaysadahay may buu aha lan ana wal kale oo kasiyo hayo dhinyaa e ma araneeda ma jara
dhulka hadda shinida la dhikdow qofka hadda shinaha gadada oo kale dhulas dhullahaado shardaha mise duurkun ilaahay meelifado isku dhikde shinid haddii ada laqoyta duurka isku dhikadaas meelo duurka baadida ma arnayda iyagu unguuras meelilka oo ma arnaysasi oo kale beerta ana qofba shaksi ahaan le qofka shaksi le wadiyaas ar walaa anta ma arnay dhikada fade dhib kaleed iyo makukoyo haruntiya wal oode dhabalsi hoole iyo walma galaw haddii daagan batan oo tan qorshee daaga hayta meel oo ma arnay hoole hoosma fadaas may buaha qofka shaksi hob ada beerta ada let amba laabka ada let adii baleha qof muwediyaas haddii ada meelo ma arnay beerta gudus inagato silaa inagata meelo kale may buaha lanwalaal e barrooga kaasa wediyaasa laab hibil iyo fade dar hibil isiisa geedid ee aragsadi walaiba mar dhikadoo faday walaal ma isiido haddii ad erta qof ma kiintiidaw walkasee walka aawiya marka tangiyahe saas way
xilliga oo roobka tusaale ahaan guga oo hadda aan ku jirno oo kale ama dayrta oo saddexda bilood ah saddexdaas bilood meeqa jeeraa malabkaan lisi karnaa ama aan la maali karaa is leedahay haddii saddexda bilood laisku dardarana malab intee la eg ayaa kasoo go'i karaa
maybu ahaa sideeda bilood horta walaa geedadka ma arnay shinida kufiid gaadaw layo haddii barwaagada faylata shinida ma arnayda geedadkaba aafi iyo wal injarne iyo faylayin maybu halki geed oo malab oo ma arnayda lama jirgaan sad jirgaan afar jirgaan kumaaladaas haddana geedad kale lansii gudube aas-aaska kow sooranga laka bilaawe malaba hakiinka gohe haddii soorantiyayd adag korgaad haddana may hakiin gohay ideeda hakiin gohaas haddana may hakiin sii gohay ideedgara hakiin gohaas haddana may hakiin sii gohay beelal wadarta marka guud oo kale saddexdaas bilood meeqa jirkaana laga soo saari karaa adiga oo kale shinidaada oo iska lixdanka sanduuq ah
oo shinidaas oo kale maybu ahaa shinida haddii tayadiiya bafaylata halkii geed maybu ahaa saddex jirgaan afar jirgaan ya ma arnayda yala ka hele hoob ya dhomba ma arnay kaamilsha wada dabageen adaada gurguri iyo wala kada dhex jira hoob ya dabagle eeying ma arnay wala alla wala santuuga ad haysadeen tuban nagadeen labaatan nagadeen amba soddon nagadeen way bu aha jirgaan saddex jirgaan afar jirgaan li jirgaan intaan horeyt sadeedba haddii liska dara may bu ahaa malab oo ma arnayda la-eg tuman iyo li jirgaan imeelo yala ka hele
ugu dambeyntii xasanow wax walba caqabad iyo dhibaatay leeyihiin bal dhaqashida shinnida dhibaatooyinka ay leedahay iyo dhibaatada adiga ay kaa soo martay bal qaar ka mid a noo sheeg dhibaatada shinnida yelata ordo dhib weynba male ma arneeda anda'da hanaanay hayte ee aamista iyo walaas- wala adan dulqaadadaasa lebo dhib weyn adan argaasa male ee maybawaha kaasaas oo kale uma arne dhib weyno adan argaas meeshina miidiye hob ada barate hadda jirka mayraana oo muto oo ma arne meelose ma korkab halmar haddii ada la qobsato ma baraas weli malaaridi iyo meelo dhon hada unroonta guraayan iyo madax xanuunka iyo ee, intaas dhon miidiye hooya kacanta unroonta markaas kabacda walyarka ma arne dulqaade kastiyaro ada safarka jarta ada shinida ha aruursadaasa yo oo ma arne ida iyo ma arneda meelo ada komo qontoley dhib ahaan aragaas ma walwiino ada hada dhib aho ada dareemasa ma jarta markii ada lakoyto ida lakoytona ilaahay marshaya dhibba makiya gobdaasa gebishi dhomba miidiyana taasati walan arga umbale dhaaysa oo kale layo ee dhina kasaarada maybuha kasaara ee, shinida hadii koo guurta oshin adag hisaabtama shinooyin badan oo adag hisaabtamaasay dabagooyin iyo meelo hayaan oo koo guurta oogaha ma arne sideeda nafko geeleeda koo bagtay oo kale oo kale walaa ma arne hoogaha dhibaato leeta iskurboyaas kabacda ta bedel sheekole hadan ilaahay isi leyle aray koley hadan ilaahay booskiisha wal kheer qab hadan ilaahay hakiin geliyale tan yee khasaaradii yeelayo geedigalayo marka xasanow dad hadda lacag haysto oo dhalinyaro ah ayaa jirto lacagtaadii aad sheegtay inaad ku bilowdeen ee kun iyo lixda boqol oo dollar dad heli kara ayaa jiro ama ka badan ama ka yar ee dadkaas dhalinyarada ah ma kula talin lahayd inay shinnida ay maalgashtaan shineeda dadka lacag haysada oo ma arnada meelaha shaqo ankajeeda mayba kala tali lahay inayo shina aruursadaan hoola hadda geel hadda hayo daajahan geela inayo gadaan santuuga kuweeldhadaan shinaha aruursadaan harumooyinjo ma arna isbaal degsadaan oo isla guuranoo isla saansadaan mayba kala tali lahay inayo geeliyo i walaasay ma arna hoba geel i- meelo injijar ama lacagba haysadaan oo ilaahay marshe badooyinka meeloleyka baabac lahayan mayba kala talifaday wadankiga roogdaan ee ma arnayda sanduugaha gadada shina mal waysan dhuubay iyo na webiyaalkan soonyaasho dhararanta meelaha ka aruursada ee ma arna idin la seeda shinidin ma arnayda guurisada ma eran kala tali lahay inio banata iyo meelo saansadan shinido aruursadan dhaxdigan walaalahada mayba kala tali lahay saasa kala talifade
Ee, xasanow tan iyo intii aad shinnidan ee, dhaqaysay wax aad ka qabsatay oo dhaqaale ah ama wax kaloo aad ku iibsatay lacagtii kaa soo gashay ma jiraan wali adiba dakhli ee meelusi oo ma arneeda amas taas goonishewu maybuah wala meelooyin boosboos iyo wala adag kugadaasona goonishewu wal boose baydho wala kugadadi haa baydhowo iyo ma arneeda meelina hal boos iyo wala kugadadi may may ma dhisn hadda la isgade marka ma arneeda hoolana ari iyo walan ma arne wala kadhadhagay may buaha hadda liheedkay i jadwalkay maylay saaranyaa ini qarshian haygala haddana shinlay kanaga intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب